bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alih wasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaam abu cabdالraxman الnasaa-iyu raximah اllah baabu dikri اlاkhtilaafi clى macmarin fiihi baabu dikri اlاkhtilaafi ikhtilaafkii sheegidiisii buu u baab yahay calaa macmarin macmar korkiisa layskugu khilaafay fiihi fii xadiidi fadli shahri ramadaan xadiidka abi hureyra wa bihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu caliyin wa huwa axmed bnu caliyin اlumawiy qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa cabdulaclىa can macmarin can الزhriyi can abi slmta can abi hurayrata ana الnabiya sal ly slama kana yuragibu fii qiyaami ramadaana ramadaan qiyaamkiisa ayuu dadka ku jeclaysiin jiray min gayri caziimatin waajibin la-aan wa qaala waxa uuna yidhi idaa dakhala ramadaanu haddii uu ramadaan galo futixat futixat abwaabu اljannati jannada irdaheeda waa la furfuraa wغulqat abwaabu اljaxiimi jaxiimo irdaheedana waa la xirxiraa wasulsilat fiihi الshayaaiinu arsalahu bnu اlmubaarak cabdulaclaa markaa xadiidka musnaduu ka dhigay ibnu اlmubaarakna marka waa kan isaga wa bihi qaala akhbaranaa mxamed bnu xaatimi qaala akhbaranaa xibaan bnu muusa khurasaaniy qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can macmari can الzuhriyi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal ida dakla ramadaanu futixat abwaabu الraxmati baa la furaa waguliqat abwaabu jahannam wasulsilat الshayaaطiin xagee marka uga jiraa irsaalka meesha uga jira waxay tahay ibnulmubaarak wuxuu yidhi can الzuhriyi can abi hurayra baynamaa cabdulaclaana uu yidhi an abi salamata can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayra daara quطni cilalka wuxuu ku yidhi xadiidkan yarwiihi yaxya bnu abi kahiir wmoxamed bnu camrin wالzuhriyu wالnadr bnu shaybaan faama yaxya bnu abi kahiir wmxamed bnu camri farawayaahu can abi salamata can abi hurayra man saama ramadaana wman qaama leylat اlqadri waama الzuhriyu farawaahu can abi salamata can abi hurayra man qaama ramadaan waاkhtulifa can الzuhriyi farawaahu bnu abi di'bin wasulaymaan bnu kahiir wayunus can الzuhriyi can abi salama marka waa la mutaabiciyey cabdulacla sulaymaan bnu kahiir iyo yunus iyo ibn abi di'b ayaa mutaabiceeyeen waxayna ku mutaabaceeyeen dikru abi salamata fi lisnaadi ibnu cuyayna isaga sida looga wariyey farawaahu cabdulxamiid wasaciid bnu mansuur waaxmed bnu xambal waqutaybatu waisxaaq can ibni cuyaynata can iلzuhriyi can abi salama marka ibnu cuyayna laftiisana abu salama waa soo geliyey fii riwaayaati haaulaai canhu ayb wzaada bnu cuyaynata wman qaama leylat اlqadri wakhaalafahum abu hamaam alwaliid bnu shujaac rawaahu can ibni cuyaynata can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab ayuu keenay can abi hurayra abu hamaamna fii majlisin aakhar wuxuu yihi xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can abi salama mar kale marka abu hamaam oo laba riwaayo leh can abi salamana waa jiraa khulaasada marka maaligna zuhri waa ka wariyey can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayra macmarna waa tan hadda aan hayno riwaayada macmar can izuhriyi can xumayd can abi hurayrana waa jirtaa iyadana ayb marka mar walba zuhri waa loo dhexeeyaa iyo iyo abu hurayra iyo abu hurayra ayb marka cabdulaclaa riwaayadiisa oo hadda khilaafsan cabdullahi ibn mubaarak middiisa isaga laftiisa marka mutaabacaad iyo u haystaan oo yacni riwaayati macmar oo cabdulaclaa ardaygiisa uu yahay ayaa mutaabaco badan oo sulaymaan bnu kathiir iyo yuunus iyo ibnu abi di'bin iyay israacayaan iyo riwaayaadka faraha badan wa bihi qaala ahbaranaa bishru bnu hilaalin wahuwa sawaaf qaala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid can ayuba can abi qilaaba can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ataakum ramadaanu baa idin yimid shahru mubaarak bilbarakaysan farada allahu calaykum siyaamahu alla wuxuu korkiina ku farad yeelay soonkiisa tuftaxu fiihi abwaabu asamaa samada iridaheedaa la furaa watuqallaqu fiihi abwaabu ljaxiim jaxiima iridaheedaa la xiraa watuqallu fiihi maradatu shayaatiin ayaa la xiraa oo la katiineeyaa lilaahi fiihi leylatun buu alla habeenkaa dhexdiisa ku leeyahay ramadaanka dhexdiisa habeen khayrun min alfi shahrin ka khayr badan man xurima khayrahaa man qofkii xurima laga manciyo huwa mankuba khayrahaa laga celiyo fa huwa faqad xurim qofkaa waa laga celiyey khayr wa bihi qaala ahbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can caطaaءi bni saa'ib can carfajata qaala cudnaa cutbata bnafarqadin ayaan soo booqanay fatadaakarnaa shahra ramadaan ayaan mudaakaraynay ka hadhadalnay falanqaynay faqaala wuxuu yidhi maa tadkuruuna maxaad sheegaysaan qulnaa shahra ramadaan ayaan sheegaynaa qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu tuftaxu fiihi abwaabu اljanna watuqallaqu fiihi abwaabu اnnaar watuqallu fiihi shayaaطiin wayunaadii munaadin kula leylatin yaa baaqiya alkhayri khayrka midka rabow haluma kaalay wayaa baaqiya shari aqsir gaabso qaala abu cabdiraxmaan hada khaطأun khaطa'ana wuxuu yahay cutbatu bnu farqad ayaa xadiidka hadda toos nebiga uga warinaya sida saxiixaana cutbatu bnu farqad wuxuu ka maqlay xadiidka qof kale isaguna waa inuu taabici yahay lidalika imaam axmed wuxuu yidhi kama fi lcilal wamacrifati الrijaal kana sufyaanu yukhdi'u fi hada اlxadiid lam yasmachu cutbatu min الnabiyi sal l slam kama maqlin rajulu xadaha cutbata can اnabiy sal l slam nin nin ayaa cutba u sheegay oo nebiga uga soo sheegay ayb marka imaamu الnasaa-i hada khaطأun markuu leeyahay waxaa khaطأ uu ka imaanaa cutbatu in laga dhiga qisadii marka saxaabada inuu isaga la joogay oo kale ayay u eg tahay oo markaa nebigu uu u sheegaayo markaa wuxuu leeyahay maa tadkuruuna qulnaa shahra ramadaan qaala samictu rasuula allahi waxaa dhahaya marka cutbay u muuqataa mana ahan saas nacam waa qalad wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedu huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can caطaaءi bni saa'ib can carfajata qaala kuntu fii beyti cutbata bni kuntu fii beytin baan ahaa fiihi cutbat bnu farqad uu joogay fa aradtu waxaan doonay an uxadida bixadiidin inaan sheego wa kaana rajulu min asxaabi nabiy sal l slam nin asxaabta nebiga ka mid ahna kaannahu wlaa bilxadiidi waxaad moodaaba inuu isaga ku habboonaa xadiidka faxadaa rajulu can اnabiyi sal l slam uu ka sheegay qaala fii ramadaana tuftaxu fiihi abwaabu samaa wtuqlaqu fiihi abwaabu الnaar watusafadu fiihi kulu shayطaani mariid wayunaadii munaadin kula leylat yaa طaaliba اlkhayri haluma wayaa طaaliba shari amsik marka cutba nin buu ka warinaya sidaanaana marka sax ah tuxfaha alxaafid almizi abulxajaaj tuxfaha wuxuu ku yidhi qal النsائي hda أwlى bالصwاab min xadiiث bn cuyaynة وcaطاء bnu saaئb kana qad تغayara وأhbط الnaasi fiihi شhucbaة والthwriy وxamaad bnu زaydi وإsrاaئيil marka fiiri marka tan hore ibnu cuyayna wuxuu ka warinayey caطاء bnu saaئb midan dambena shucbaa ka warinaya وshucbaة huwa الmqdm shucba marka isagaa muqadam ahoo la hormariyaa lanna caطaa ikhtilaad baa ku dhaca xamaad ibnu zayd iyo shucba iyo sufyaan iyo xataa ibnu salama waa dadkii qabla alikhtilaad ka wariyey wixiise dabdiyey marka haddii shucba ou beyna cutba iyo nebiga ou dhexgeliyey qof ka kale marka isaga tana xoog badan marka sufyaanna uu ka tegey laakiin mar walba ninkaasi hadde saxaabi haddii uu yahay dhib ma laha ka tegidiisa hadda haddii la ogaadaba sidan qaala baabu ruksati fi an yuqaala lishahri ramadaana ramadaanu ruksadii caddaynteediiba uu baab yahay fii an yuqaala in la yiraahdo lishahri ramadaana bisha ramadaan ramadaanu in la yiraahdo yacni shahru ramadaan in ramadaan la dhaho oo la idlaaqo arrintaa ruksadeeda ibnu cadiy aljurjaani ayaa kitaabkiisa alkaamil wuxuu wariyey xadiid abi hureyra oo markaa yacni uu leeyahay laa taquluu ramadaan ramadaan ha dhihinina faina ramadaana ismun min asmaai اllahi tacaala walaakin quluu shahra ramadaan dhaha xadiidkana waa daciifiyey ibnu cadiy abuu macshar ayuuna ku daciifiyey marka mar haddii kaasi uunan ansixin macnaheedu marka waxay tahay ruqsadaa saxaba asalkana ayaga da qur-aankay ka fiirinayaan oo qur-aanka shahru ramadaan ayaa ku timid wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaxya bnu saciidi wahuwa alqaطaan qala akhbarana almuhlb bnu abi xabibata wahuwa albasriyu saduuq xa waأkhbarana cubayd llahi bnu saciidi qala xadaana yaxya can اlmuhlb bni abi xabibata qala akhbarani اlxasanu can abi bakrata can الnabiy sal l slam qaala laa yaquulanna axadukum midkiin younan dhihin sumtu ramadaana ramadaanaan soomay walaa qumtuhu kullahu dhammaantii baan istaagayna younan dhihin ayb marka laa yaquulanna axadukum nebigaa wuxuuba dhahay oo ku dhawaaqay ramadaan ayuu ku idlaaqay bishaan marka waa in la dhihi kara ramadaan walaa adrii ma ogi warkan xasan ayaa wata marka xasanulbasri sida axmed musnadka uu ku sheegay ku wariyey qataadana waa uu ka sheegay oo isaga xadiidka min xadiidi qataada can ilxasan isagoo ahna waa wariyey walaa adrii kariha taskiyata ma ogi buu yidhi ma wuxuu kahday oo uu nacay ammaanta oo markuu leeyahay qofka sumtu ramadaan waqumtu kullahu ogaa ammaanaa ku jirta ammaanta miyou nacay mase ma ogi buu yidhi ow qaala ama wuxuu yidhi laabudda min gaflatin wa raqdatin laabudda waxaa lagama maarmaan ah min gaflatin wax in la iloobo wa raqdatin iyo hurdo yani ramadaan kulligiis wa waa istaagay yani waxaa dhici karta uun qofku waa uun seexanaa marmar marmar waxbaa si ka noqonayo marka maadaama ay taasi lagama maarmaan ay tahay sidaas miyaan loo dhihi karin qumtu ramadaana kullahu mase taskiyada iyo is-ammaanidaa la diidaa ma ogi buu yidhi marka allafdu licubayd illaahi lafdiga waa cubaydullaahi baa iska leh le laba sheekhuu nasaa-i leeya isxaaq bnu ibraahim iyo cubaydullaahi wbihi qala akhbarana cimraan bnu yaziid bni khalidi qala xadaanaa shucayb qala akhbarani bnu jurayj qaala akhbaranii caطaaءu qaala samictu bna cabaasin ayaan maqlay yukhbirunaa isagoo noo sheegayo qaala qaala rasuulu llahi sal l slam limra'ati min alansaari buu wuxuu ku yidhi idaa kaana ramadaanu haddii uu yahay faactamirii fiihi cumrayso ramadaanka dhexdiisa faina cumratan cumro oo fiihi ramadaan dhexdiisa tacdilu xajatan ayay u dhigmaysaa marka faina cumratan fiihi ida kaana ida kaana ramadaanu buu ka rabaa qaala baabu ikhtilaafi ahli اlaafaaqi fi اru'yati jihooyinka iyo meelaha fogfog dadka kala degan yacni iskhilaafkooda ay isku khilaafaan ru'yada aragtida bisha ramadaan wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya qala xadaanaa muxamadu wahuwa bnu abi xarmalata wahuwa alqurashiyu almadaniy qaala akhbaranii kuraybun mowla bni cabaas ana uma lfadli um lfadl waa ibnu cabaas hooyadiis bacahathu kurayb ayay dirtay ilaa mucaawiyata bay u dirtay bishaami shaam qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama ayaan soo galay faqadaytu xaajatahaa xaajadeedii ayaan u guday oon u dhammeeyey wastahalla calaya ramadaan wuxuu iigu bishay oo iigu dhashay hilaalu ramadaana ramadaan bishiisa wa ana bishaami anoo shaam joogo oo ku sugan fara-aytu lhilaala bishii baan arkay leylata aljumcati habeenkii jumcada ay ahayd uma qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay fii aakhiri shahri bisha ramadaan aakhirkeeda fasa'alanii cabdullaahi bnu cabaas ayaa i su-aalay uma dakara alhilaala ayuu sheegay faqaala wuxuu yidhi mataa ra-aytum goormaad aragteen faqultu waxaan idhi ra-aynaahu leylata aljumcati habeenkii jumcadaan aragnay qaala waxa uu yidhi anta ra-aytahu leylata aljumca adiga miyaa arkay habeenkii jumcada qultu nacam haah ayaan idhi wara-aahu nnaasu dadkuna way arkeen fasaamuu way soomeen wa saama mucaawiyatu mucaawiyana waa soomay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laakin ra-aynaahu leylata sabti laakiin annagu waxaan aragnay habeenkii sabtiga falaa nasaalu nasuumu ka zuuli mayno inaan soomayno xataa nukmila halaathiina yowman ilaa aan soddon maalmood aan dhammaystirno ow naraahu ama aan aragno faqultu waxaan idhi awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa asxaabihi mucaawiye aragtidiisa iyo asxaabtiisa miyaadan ku kaaftoomaynin qaala laa maya buyi haakadaa amaranaa rasuulu llahi sal l slam nebigu sidaanuna amray xadiidka marka wuxuu ku cadyahay ikhtilaafu lmaaalica waana xadiidka culimo badan u daliishadaan abu daawuud baa saanoo kale baabeeyey tirmidi baa baabeeyey nasaa-i waa kan waa baabeynayaa wahaakada ayb marka ibnu cabaas haddii uu leeyahy maya anagu maa yani ku kaaftoomi maaye eh aragtideenaan fiirsanaynaa marka shaamna qudri bay ahayd madiine iyo dhulkaana qudri kale waaye maadaama marka madaalicdu kala duwanaan karto aragtiduna waa kala duwanaanaysaa marka waana u badan yihiin culimada badankood qowlka ay qaateen ama ay u badan yihiin waaba kan banaan ayb marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu sidaas daahir ay ku tahay qaala baabu qabuuli shahaadati rajuli اlwaaxidi halka nin markhaatidiisa aqbalideeda calaa hilaali shahri ramadaan ou ka markhaati furo bisha ramadaan yacni bilashadeeda wadikri lاkhtilaafi ikhtilaafkii sheegidiisa fiihi yani kan dhexdiisa calaa sufyaana layskugu khilaafay fii xadiidi simaak weliba yacnii ikhtilaafka sufyaan ardadiisa isku khilaafeen marka simaak uu ka warinayo laba tarjamo waayo marka alikhtilaaf calaa sufyaan fii xadiidi simaak iyo hal nin markhaatidiisa in la aqbali karo wbihi qaala akhbarana mxamed bn cabdilcaziiz bn abi rizmata qaala akhbarana alfadl bnu muusa wa huwa sinaaniyu can sufyaana huwa thawriyu can simaakin can cikrimata can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi jaa acraabiyun nin reer baadiye ayaa yimid ila nabiyi sal l slam ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi ra-aytu lhilaala bishaan arkay faqaala nebigu wuxuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxameda cabduhu warasuuluhu ma qiraysaa qaala nacam fanaada nabiyu sal l slam nebigu waa dhawaaqay an suumuu ay suumuu sooma ayb xadiidkan marka riwaayat simaak can cikrima waaye iyadana marka waxaa ku jira dacfi idiraab waa daciif marka kan laakiin midka ibnu cumara looga kaaftoomi karaa say keligiis intou arkay nebigana uu aqbalay waana masale marka bisha ramadaan uu uga duwan yahay bilaha kale oo shahru ramadaan hal qof aragtidiis markhaatidii ayaa lagu kaaftoomaa bisha ramadaan bilaha kale laakiin labo alimaamu shaafici raximahullahna waxa uu yidhi lowlaa xadiidkaas ibnu cumar ounan ahaa lahayn labaan dhihi lahaa markhaati waayo markhaatiyaalku laba waayo sida qaalibkee badan wacalaa haadaa marka bisha ramadaan in hal marqaati lagu galaa imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo ay ku tageen ama jawigu ha ahaado jawi furan oo bisha la arki kara ama jawi uu mugdi ku jira ha aha jawi caad uu ku jira ha ahaado yani ama caad ha lahaato ama yacnii saxwi ha ahaato labada isku mid waa hal marqaati baa lagu galaa bisha ramadaan haddii la aqbalo marqaatidiisa abu xaniifa isaga waa kala qaadaya wuxuu leeyahy hadday bishu iska caddahay caad ounan haddii caad uusan jirin laba inay aragto waay haddii laakiin caad ou jiro hal markaasaa lagu kaaftooma laakiin uun bisha ramadaan ibnu cumar nebigu waa aqbalay markaa yacnii keligiis ayuu ku soomay aragtidiisa waxna ma kala qaadqaadin oo istifsaal iyo maxay ahayd iyo midna ma dhihin ayb wbihi qaala akhbaranaa muusa bnu cabdiraxman wahuwa alkindiyu almasruuqiyu hiqat qala xadaanaa xusaynu wahuwa xuseyn bnu dakwan almucalim can zaidata wahuwa bnu qudaamata can simakin can cikrimata can ibni cabaasin qaala jaءa acraabiyu ilى اnabiyi sal l slm faqaala absartu اlhilaala leylata caawa waxaan arkay buu yihi bishii fqala tshhadu an laa ilaha ilا اllah وana mxamada cabduhu warasuuluhu qaala nacam qaala ya bilaal adin fi الnaasi falyasumuu qadan riwaayadan marka zaaida waxaa warinayo tii hore riwaayati alfadl bnu muusa can sufyaan musnad ahaan u wariyey midaan iyada iska dhaaf waa mutaabaca qaasira oo zaaida can simaaq waayo xadiidi sufyaan maba ahanba kan hadda aan akrinay waa kan marka xadiidka sufyaane kale wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan can abi dawuud alxafariy wa huwa hiqat caabid rawaa lahu muslimu walarbaca can sufyaana can simaakin can cikrimata mursalun marka wajhu lkhilaaf waa maxay oo xadiidka simaak laysku khilaafayo abu daud arsla abu dawuud alxafari wasnada alfadl bnu muusa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu xaatim bni nucaymin misiisiyu wa huwa almarwasiyu hiqat rawaa lahu muslimu misiisa marka waa baldatun oo balda marka shaam berigii hore laga xukumi jiray oo dhulkaas shaam ku taalay haddana waa beled turkiga ayuu ku yaalaa koonfurta turkiga ayay ku taallaa waqtiyadii dambena dad arman ah ayaa ayaa haystay beryihii dambe muslimiinta gacantooda waa ka baxday armaniyiina haysteen ilaa qarnigii toddobaad meelahaas xataa armaniyiina haysteen ibnulcadiim isuu sheegaya waqtigaana hadda marka un turkigay dhacdaa qaala akhbaranaa xibbaanu bnu muusa almarwasiyu qal abarana cabdاllahi huwa bn اlmubaarak can sufyaana can simakin can cikrimata mursalun yaa la mutaabiceeyey hadda waxaa la mutaabiceeyey abu dawuud alxafari ibn اlmubaaragaa mutaabiceyey marka tana raajixa riwaayadan labada riwaayo midaan maadaama uu mutaabaco u keenay mursalnimaduu xadiidka ku saxan yahay wabihi qaala marka xadiidkan oo kale buluqulmaraamka markuu ibnu xajar iyo leeyahy wakhtulifa fii waqfihi ay fii waslihi wa irsaalihi waxyaabahan oo kale uga hadlaan wabihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu yacquub qaala xadaanaa saciidu bnu shabiibin abu cuhmaana wahuwa abu cuhmaan almisriyu saduuqun wa kaana shaykhan saalixan ayuu ahaa sheekh saalixa bitarasuus tarasuus iyadana waa beled hadda turkiga isagana ku yaallaa magacan unbay leedahay tarsuus ayaa tarsuus ay dhahaan marka tarsuus iyada lafteeda marka halkaas yacnii dhulkan marka xuduudda turkiga iyo iyo suuriya waaye turkigayna taabacsan tahay hadda magaalo aad caan u ana waa ahayd waxayna caan ku ahayd dhufayska meesha muslimiinta iyo ruum iska galaanay ku taalle marka mar walba meeshaas waa camirnayd magaaladaasoo dadka muslimiinta imaan jiray oo jihaadka u imaan jiray oo meeshaas marka muraabitiin ku ahaa jiray cabdullaahi ibnu lmubaarak meesha uu yimid waaye ee abu isxaaq alfazaari intay isku arkeen uu yidhi marka fazaari maxaad uga soo tagtay buu yidhi dhulkaas khuraasaan iyo lafteeda dhul oo xuduud ahoo daraf ah waayo gaalaad joogtee wuxuu yidhi gaaladaas ayaga adduunyay kugu haystaan kuwan ruumna diinay kugu haystaan kana awleysan yii labada yacni dagaal midkaana fadli badanuu yidhi oo ruum lala dagaalayo leanna kuwaas calooshood ushaqaystayaal camal kuwaana diinay kugu haystaan marka midkaana afdala ayuu dhihi jiray ibnulmubaarak raximahullah magaaladaas marka aaday taariikh dheer oo cariiq ah bay lahayd culummadana waxay ka hadlaan markii hore siday u qiimi badnayd oo dadka culummadaana u joogi jireen oo akhyaa culumtana waa lagu akhri jiray dadaaba cilmi u aadi jiray xataa iyoiyo ribaad labadaba u wada aadi jiray waxaa kaloo lahaa jirtay waqtiga ciidaha oo kale maahmaah oo kale ahaydoo ciidaha ugu qiim qiimiga badan yacni maka qofka inuu joogo ama inuu joogo jaamic almansuur baqdaad ama darsuus saddexdaas meel inuu ku ciido darsuus iyada markaa de aalaadka xarbiga dhan ay soo bixi jireen maalinta ciidda ay markaa dhoolla tusna ku samey jireen waana ku dabaaldegi jireen ayb markii dambena de waxau leeyahay ibnulcadiim berigii dambe waxay iska noqotay markii sunnadii ay hoos u dhacday oo bidcadii meesha ku badatay oo macsidii ku badatay oo tartiib tartiib jawigii dadka muslimiinta markuu isu bedelay gacantii muslimiinta waa ka baxday aakhir jumca ayuu sheegaa marka sheekhii khudbada jimcada ka akhriyey markii lasoo sagootiyey meeshaas ayb marka wuxuu leeyahay marka ciladna wuxuu uga dhigaa aasaasna u ahayd buu leeyahay meeshaas dadkaas culummada markay joogeen meel sunnada laga ilaaliyo oo diinta laga ilaaliyay ahaa jirtay gadaal dambe markay wixii isku baraxsameen nusradii ilaahayna meeshii waa ka baxdeen calaa kullin magaca war dheer iyo taariikh dheeray leedahay meeshaan ruum markay meesha soo galeen oy qabsadeen darsuus iyadana hadal yaab lahaa waxaa yidhi ninkii ayaga hogaaminayay mimbarkii darsuus ayuu ku far ku istaagay markaasuu wuxuu yidhi yani ana calaa mimbari beyt lmaqdis calaa ayi mimbarin ana mimbarkeen ku taaganaya markaasay dhahen mimbar darsuus kuwii isaga dadkiisii la socday markaasuu wuxuu yidhi maya mimbar beytlmaqdis aanba joogayo sababta waa maxay meeshaana laga difaacayo yii beytlmaqdis haddaan inta qabsanay beytlmaqdis marka isaga waa sahlan yahay marka waxaad moodaa lucbadii in uun muslimiinta hadda lafteeda sidii uun lagu sameynayo dhulkii muslimiinta dagaalku ka socdaa waxaa laga difaacaa kuwii gaalada wadci marka aada isu bedelay waay laakiin wax uun looga bixi kara ma aha iyadana xamaas iska faariqa iyo ma looga bixi karo waxaa looga bixi karaa yacni jiddiye iyo dhabnimo waa looga bixi karaa qال أخبرنا بن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي وهو أبو القاسم صدوق عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناas dadku u qudbeeyey في اليوم الذي يشhaku فيهi maalinta yوم shakiga ay ahayd marka yوم shaki maalintee waaye أكثaru أهل الcilmi siday u badan yihiin waa maalinta شhacbaan ay dhici karto habeenka شhacbaan ou sodon noqo karo ramadaanna uu kow noqon karo waa maalinta sagaaliyo labaatanaad habeenkeeda habeenkeeda marka shacbaanna waa noqon kartaa ramadaanna waa noqon kartaa weliba ay caadna cirka uu ku daahan yahay marka uu caad jiro ayna dhici karto si ramadaan inuu kow noqdo soddonna shacbaan laga uu noqdana ay suuragal tahay ee mugdi caad dartiisa lala arki waayo bisha markaas ayaa yowmu shaki la dhahaa marka habeenka haddaan bisha la arkin subaxa ku xigo waa yowmu shaki ma la soomaayo imaam axmed laakiin isaga yowmu shakiga wuxuu leeyahay bisha markuu qof faasiqa arko hal qofoo faasiqa markuu arko ayuu wuxuu ku tilmaamaa yowmu shakiga laakiin marka cirku uu caad saaran yahay lana arki waayo bisha isaga madhabkiisu waxay tahay maalinta ku xigta in soon lagu soo kacado la soomo waana madhab ibni cumar waxaana aasaas u ah faqduruu lahu faqduruu lahu qadarada wuxuu ka dhigay ay dayiquu caleyhi soo cariiriye yani shacbaankiina yani soo ciriiriye oo ramadaan kow ka dhiga yareeya shacbaan faqduruu lahuna u qadara oo xisaabaa laga wadaa sida riwaayaadka kale ay sheegayaan faqaala wuxuu yidhi alaa inii jaalastu asxaaba rasuuli llahi sal l slama nabiga asxaabtiisaan la fariistay aniga wasaa'altuhum waan su-aalay wainahum xadahuunii waxay ii sheegeen ana rasuula اllahi sal l slama qaala suumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi wansukuu lahaa gowraca macnaha oo udxiyadii baa laga wadaa iyadana aragti ku gowraca lafteeda oo bisha markaa markaad gowraca bilaabaysaan aragti ha idinkugu tirsanaato fain quma calaykum haddii laydinka daboolo korkiina laga daboolo faatimuu alaaiina dhammaystira wain shahida shaahidaani laba markhaati hadday kacaan fasuumuu waafdiruu sooma afurana xadiidkan marka abuu xaniife iyo culimada dhahayso bisha ramadaan laba inay aragtaa shardi ah kanay qabsadaan waana xadiid saxiixa laakiin xadiidkan wuxuu sheegaa hadday laba markhaati furto in la soomaayo hal hadduu markhaati furo ma ka hadlin isaga waa ka aamusa kan haddii uu laba sheegay halna uu ka aamusay xadiid ibnu cumarna uu hal sheegay hal idan waa lagu geli karaa marka baabu ikmaali shacbaana alaaiina shacbaan dhammaystirkiisa soddon in lagu dhammaystiro idaa kaana haymun haddii uu yahay wadikri ikhtilaafi nnaaqiliina can abi hurayrata ikhtilaafi nnaaqiliin haddii uu dhaho matni un waayo waxa uu ka hadlaayo oo iskhilaafayo waa matniga xadiidka wabihi qaala akhbaranaa muhamed bnu hishaamin can ismaaciila can shucbata can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain quma calaykum shahru haddii bisha la ydinku cariiriyo facudduu alaaiina soddon tiriya markaan ayb marka xadiidkii hadda aan kasoo tagnay ee saciid ibnu shabiib ee hadda noo dembeeyey tahdiib lkamaalka marka riwaayaadkiisa xooga waa isyar khilaafeenoo waxaa ku jirto qaar baa waxay ku dareen marka imaam axmed oo kale musnadka wuxuu ku wariyey can yaxya bni zakariya oo ibn abi zaa-idah can اlxajaaj bni arطah can xuseyn bni اlxaarif masalo muhima waay yani xadiidkan waxaa laysku khilaafay sanadkiisa oo qaaraa waxay dhex geliyeen yaxya bnu abi zaa-ida iyo xuseyn bnu اlxaarif xajaaj bnu arطah ayay dhex geliyeen yaziid bnu haaruunna sidaasoo kale u wariyey can xajaaj bni arطah mizi abulxajaaj tahdiibulkamaalka wuxuu ku yidhi alsawaabu dikru xajaajin fiihi waxaa sawaaba marka xadiidka in xajaaj lagu sheego uu ku jiro haddii xajaaj ibnu arطah uu ku jirana xajaaj ibnu arطah waa mudalis waqad cancana marka oo xajaaj ibnu arطah can xuseyn bni اlxaarif marka xadiidka cilay u noqonay arrintaas markaa saxiixu anahu ana fiihi alxajaaja xajaaj bnu arطahna waa mudalis waqad cancana binaan calaa dalika marka xadiidkan labada markhaati iyo sheegayo dacfi baaba ku jira markaas wabihi qaala ahbaranaa muamal bnu hishaamin can ismaaciila can shucbata can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slama sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain quma calaykum shahru facudduu alaaiina tiriya matnigan fiiri marka facudduu tiriya alaaiina tiriya wabihi qaala ahbaranaa moxamed bn cabdillahi bn yaziid qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa warqaau wahuwa warqaau bnu cumar alyashkuriy saduuqun fii xadiidihi can mansuur liinun dacfiga ku jira can shucbata can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain quma calaykum faqduruu alaaiina kii hore wuxuu ahaa marka facudduu kanna waa faqduruu alfaadaa kala duwan baabu dikri اlاkhtilaafi cala الzuhriyi fi hada اlxadiidi zuhri sida laysugu khilaafay xadiidkan wabihi qaala ahbaranaa moxamed bn yaxya bn cabdillahi الnaysaburiyu wahuwa duhliy اlxaafid qala xadaanaa sulayman bnu dawuud wahuwa abu ayub albaqdaadiy alhashimiyu hiqat qala xadaثna ibrahimu huwa bnu sacdi can mxamed bni muslim wazuhri can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slm qaala ida raأytm اlhilaala fasumuu wida raأytmuuhu faafطiruu fain quma claykum fasumuu ثalaaثiina ywma wbihi qala akhbarana rabic bnu sulayman qala xadaثna bn wahbin qala akhbaranii yunus can ibni shihaab qala xadaثanii salim bn cabdillaahi ana cabdاllahi bna cumara qaala samictu rasuula اllahi sal slm yaquulu ida raأytumuuhu fasumuu waida raأytumuuhu faafطiruu fain quma calaykum faqduruu lahu waxay ku kala duwan yihiin marka wajhulikhtilaafka waa maxay ibraahim xadiidka wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra yunus bnu yaziid alaylina wuxuu ka dhigay min musnadi cabdillahi bni cumar wاlraajixu wاlmuqadamu waxaa weeyaan riwaayat yunus wbihi qaala akhbarana mxamed bnu salamta wاlxariث bnu miskiin qira'aة calayhi waana asmc wاlafdu lahu can ibni اlqasim can maliki can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slm dakra ramadaana faqaala laa tasumuu xataa taraw اlhilaala walaa tufdiruu xataa tarawhu fain quma calaykum faqduruu lahu nasaa-i marka isaga wuxuu ku wadaa maadaama uu riwaayadan u keenay mutaabaca mutaabaca uu tan dambe u keenay wuxuu rabaa inuu yidhaha marka alxadiidu xadiidu bni cumar marka zuhrina zuhri laga warinayo laakiin wax tahiira male khilaafkan labada wejna waa waa saxiix daara qudni kitaabu lcilal wuxuu ku yidhi markuu xadiidkan khilaafkiisa sheegay wakuluhaa maxfuudatun duruqdan dhan waa wada maxfuuda ayb waana muslim baana cuskaday oo saxiixiisa kusoo saaray inkastoo bukhaari ou isagu ku kaaftoomay riwaayati salim can ibni cumar haddana laakiin muslim kullii waa dabaduu ka maray abu hurayratiisa iyo kuwan dhan baabu dikri اlاkhtilaafi calى cubayd اllahi bni cumara fi hada اlxadiid wabihi qala akhbarana cmr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qala xadaثna yaxya qala xadaثna cubayd اllahi qala xadaثanii naaficu can ibni cumara can الnabiyi sal slm qaala laa tasumuu xataa tarawhu walaa tufdiruu xataa tarawhu fain quma calaykum faqduruu lahu yaxya alqaطaan sidaasuu u wariyey wabihi qaala akhbaranii abu bakr bnu caliyin صاxب xms qال xdثna أbو bkr بن أbي شhيبة qال xdثna محمد بن بشhر qال xdثna عbayd اللhi عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرةa marka محمد بن بشhrinna wuxuu ka dhigay msند أbي هريرة xadiidka isagoo marka cubaydالlahi uu ka warinay yaxya alqataanna wuxuu ka dhigay can ibni cumar marka nasaa-i tuxfaha wuxuu ku yidhi yani waxaan ujeedaa nasaa-i wuxuu yidhi sida abulxajaaj ilmisi tuxfatulashraafka uu ku sheegay xadiidu yaxyaa cindanaa wlaa bisawaab xadiidka yaxya alqataan ayaa anaga agteenna wuxuu yidhi owlaa bisawaab isaga meeshaas marka tarjiix waaye waxyaabaha marka tuxfatul ashraafka muhimadda uu leeyahayna waxaanoo kalea ka mida waxyaabahanoo kaleoo nusakha ay ka maqan yihiin isagaa sheegaya ayb alimaamu dahabi isagana siyarka wuxuu ku yidhi hada xadiidun صaxiixu غariibu tafarada bihi abuzinaad can اlأcraj wlam yarwihi canhu siwa cubayd اllahi bni cumar walaa can cubayd اllahi siwa mxamed bni bishrin اlcabdiy fima calimtu wuxuu leeyahay marka in xadiidkan xadiid abi zinaad laga dhigo can اlأcraj can abi hurayra waa gariib cubaydullaahi bis baana sheegay iyadoo mxamed bnu bishr bis uu ka warinayo yani غayru mxamed mxamed bni bishrin muxuu dhahayaa sida saxda ayuu u warinaya ayb baabu dikri اlاkhtilaafi calى cmr bni dinar fi xadiidi bni cabaasi fiihi wabihi qaala akhbarana axmed bn cثmaan abوljawزاء wahuwa hiqaة basriy أqu abilcaaliyaةa qaala akhbarana xabaan bnu hilaali qaala xadaثna xamaad bnu slmةa can cmr bni dinaari can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmilu lcidaةa ثalaaثiin wbihi qaala ahbaranaa mxamed bn cabdillahi bn yaziid qaala xadaanaa sufyaan can camri bni dinaari can muxamed bni jubayri can ibni cabaas marka sufyaan camr bnu dinaar iyo ibnu cabaas wuxuu dhex geliyey moxamed bnu jubayr xamaad bnu salamana camr bnu dinaar iyo ibnu cabaas wax ma dhexgelinin wejhulkhilaafka meeshaas marka ma midaan dambea masiid fii mutasil asaniid noqonaysa mase midda kale khilaafku marka halkaas waaye ayb waxaana muuqanaya da camr bnu dinaar iyo marka laga warinayo sufyaan bnu cuyayna aad buu u xoog badan yahay isagaa marka xoog badan can ibni cabaasin qaala cajibtu miman yataqadamu shahra waqad qaal waxaan la yaabay buu yihi qofka ka hormaraayo bisha waqad qaala rasuulu llahi sal l slam idaa ra'aytum lilaala fasumuu waidaa ra'aytumuuhu faafdiruu fain quma calaykum faakmilu lciddata halaaثiina tirada marka soddon ku dhammaystira ayb tuxfaha mizi wuxuu ku leeyahay taabaca bna jurayj taabacahu bnu jurayj can camri bni dinaar wataabacahu ayضa zakariya bnu isxaaq can camrin bihi kuwan dhan marka sufyaanay mutaabaceeyeen riwaayada sufyaana xoog badan hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وasxaabih